qabri qabrigaasoo xallahu u degay imaamu axmed waa qabrigiisii sawbu ridaa ridaha ilaahay roobkiisu alsawbu wsayibu waa isku macno waana matarka saas man marka meesha waxaa ku jirta yani waxa weye isticaara ku jirta macnaheedu waxa weeye naxariistii ilaahay ridihiisii buu wuxuu ka dhigay sidii roob da-ayoo kaleeto roobkaas qabrigii yani imaamu axmed ha ku dego man ha waraabiyo waxaa kaleeto iyadana cafigii ilaahay iyo kufraantiisiibuu iyadana ka dhigay sidii roob da-ayoo kaleeto ayadana qabriga imaamka ha ku dado ha waraabisa mana maa najmun abaa intuu manaa waxa wey xidig ifo intuu xidig ifayo waa intay adduunyadii jirto sooma adduunya intay jirto xidig waa ifaya macnaha weligeed buu ka wadaa saas wy mana ayib saqaha waraabiya dariixan qabri oo xallahu imaam axmed uu degay fiihi dhexdiisa wey sawburidaa ridaha ilaahay roobkiisu ha waraabiyo walcafwi iyo cafinta ilaahay wasawbulcafwi wey mana cafiga ilaahay roobkiisuna ha waraabiyo iyo wlgufraani dhaafidda ilahay wasawbulgufraani dhaafidda ilaahay roobkeedu ha waraabiyo qabrigaas wuxuu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah kelimat alcafwi iyo wlgufraan hadday meel isugu yimaadaan cafwiga waxaa lagu ridaa yani tarku lwaajibaat wixii waajibeed ka tagtay cafi baa loo isticmaalaya wixii xaaraameed ku dhacdayna waxaa loo isticmaalaya gufraan baa loo isticmaalaya labadoodu hadday isu yimaadaan macnaha waa kala duumaya hadday midba goonideeda joogtana midba midda kale macnaheedii bay qaadanaysaa waa sida kelimat liimaan iyo kelimat lislam oo kale sooma ama kelimat lmiskiin iyo iyo kelimat lfaqiir oo kaleeto kelimaad noocaas oo kalea jira mana oo la yidhaahdaa yani ida ijtamacaa iftaraqaa waida iftaraqaa ijtamacaa kelimaad noocaasa ay jira mana tanay taasi ka mid marka waxa weeyaan wasawbulcafwi cafin oo waajibaadkii laga tegay uu ka cafin wlgufraani iyo dhaafid muxaramaadka uu ka dhaaf maa najmun inta xidig abaa uu ifayo intuu xidig ifayo mana inta adduunyada jirto waxallahu hadajiyo alle imaamu axmed buu damiirku u noqonaya hadajiyo isaga iyo wasaa'ir ala'immati iyo imaamyada intoodii kale imaamyadii kaleeto ma afartii imaam keliyuu ka wada maya a'immatu diin oo kaleu ka wada a'immatu diin hadday siyaasiyiinta yihiin raggii hogaanka muslimiinta soo qabtay a'ima la yidhahdaa hadday yihiin a'immadii cilmiga ilan labadaa qolay ummaddu ku taagan tahay atiicu allaha waatiicu arasuula wa uli lmri minkum man hum uli mri man hum ulu lamri hum alculamaa walumaraa saas mana saas marka labadoodaba a'immadu way u wada noqonaysa wasaa'ir ala'immati afartii imaam baa soo gelaya madaahibtooda la raacsanaa kayrkood baa soo gelaya manaazila aridwaani ridaha ilaahay toosaskiisiiyo manaasishiisa allaha dejiyo acla aljannati jannada meesha ugu sarraysa allaha dejiyo waa laga bedelaya manaasisha laga bedelaya ama acla aljannati ficil baad usoo qadarin waxaad leedahay acnii waxaan ka wadaa acla aljannati jannada meesha ugu sarraysaan ka wadaa hada billahi tawfiiq وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير من غير ذيق وجفا darsigani xalay shalay toban dhihi lahaa markaan ka hadlayno qutayba waa kii nalagu baraarujiyey inuu khamsada uu sheekhu yahay laakiin ibnu maajah uusan sheekhu ahayn saasaa sax ibnu maajah biwaasita ayuu kaga wariyaa laakiin shanta kale ayuu sheekhu yahay muqadima hore lagu soo sheegay sheekh mualifku in uu kitaabka ka dhigay muqadimo iyo lix baab iyo khaatimo muqadimadii buu hadda gudagelaya marka muqadimadu waxay ku saabsan tahay tafdiil طariiqat الsalaf cala طariiqati اlkhalaf yacni salafka طariiqadoodii iyo manhajkoodii in laga fadilo khalafka iyo mutaahiriinta manhajkooda waxaad moodaa inuu radinayo
maquulada caanka ah ay odhanayso طariiqaة الsalafi aslam wa طariiqaة اlkhalafi aclamu wa axkam maquuladaas inuu radinayo ayaad moodaa sheekhu yani waa maquulo baatil ah oo qolyahan ashaaciradii ay leeyihiin yani waxay leeyihiin طariiqaة الsalafi salafka salafka طariiqadooda ayaa aslamu nabadgelyo badan wa طariiqaة اlkhalafi khalafka طariiqadooduna aclamu iyada cilmi badan wa axkamu iyada xikmad iyo sugnaansho badan marka yani cilmi haddaad rabto iyo ixkaam ama xikmad waxay ku jirtaa dariiqadii mutaakhiriinta ileyh nabadgelyo haddaad rabtona dariiqadii salafka ku jirta hadalku bixaddi daatihi sax umaah waa jumla bixaddi daatiha mutanaaqiba wey iyada lafteedaaba isburinaysa intaan meel kaleba la aadin lianna salaamadu waxay ku jirtaa fi lcilmi wa fi lxikma sooma saas assalaama bilaa cilmin ma dhici karto meesha cilmigu jiro unbayna salaamaduna jirtaa marka meelna salaamaa jirta oo waa dariiqii salafka cilmina wuxuu jiraa xaggii khalafka waa kaafiyo kala dheeriwe waa waxaan is-aqbalayna masalada labaad waxa weeye salafka waxaa la yidhaahdaa nebi maxamed baa hormuud u ah salawaatu rabbi wasalaamu caleyh rasuulka saxaabadiisii taabiciinta ayaa salaf ah waxaa ka dhalanaysa in nebi maxamed laga cilmi badnaa waa kufri marka waa kufri haddii laga rabo nebigana in saxaabadiisii waaweynaa abubakr sidiiq iyo cumar iyo laga cilmi badnaa dariiqadoodii lafteeda iyada halis wey iyada lafteeda sidaas daraaddeed maquuladaasi waa maquulo khata ah saaxibkeeda welina taqriiban waxba baxsanayn jaahil buu ahaa ayb marka taasuu radinaya oo wuxuu isbaatin rabaa inuu yidhaahdo طariiqaة الsalafi aslam wa aclam wa axkam saas waa sawaabka ah ama طariiqaة اlkhalafi lam yأtuu ila bالturahaat wاljahaalaat alatii samayha bاlcaqliyaat waxay caqliyaad ku magacaabeen oo jahliyaad ah iyo falsafo iyo mantiq iyo wax ummadda wareeriyey inbay meesha soo geliyeene cilmiga mayna keenin masalafka cilmi aan oolin baa la keeno khayr ku jira abadan saas way macana ayib arrintaasuu marka ka daba tegaya sheekhu wuxuu yidhi iclam ogow hudiita ha lagu hanuuniye waqow lagu hanuuniye yani allaha ku hanuuniye waxaad ogaataa annahu amar iyo shani jaa-a waxaa yimid alkhabaru xadiidkii baa yimid can ilnabiyi nebiga xaggiisuu ka yimid nebigii almuqtafaa ee la raacay khayrilbashari basharka ka ugu khayr badan ahaa muxuu ku yimid xadiidku khabarku muxuu ku yimid wuxuu ku yimid bianna dil ummati ummaddani sawfa taftariqu inay kala tegi doonto sawfa taftariqu way iskhilaafi doontaa bidcan wa sabciina toddobaatan iyo dhowr bay isu khilaafi doontaa ictiqaadan oo ictiqaad yacni toddobaatan iyo dhowr millo ama toddobaatan iyo dhowr kooxood waalmuxiq midka xaq leh ee khilaafka isagaa ku garlana maa kii weeye kaana ahaaday fii nahji nebiyi nebiga jidkiisii almustafa ee la doortay iyo wa saxbihi asxaabtiisii jidkoodii midka ku sugan weye min hayri zaydin leexasho la-aan wa jafaa iyo gaabin la-aan isagoon guluwi iyo xadgudub la samayninoo saa u leexanin jafaa iyo gaabinna aan samayninoo ka soka dhicin kaas ayaa macnaha waxa weeye midka muxiqa ah macnaheedu waxa weeye waxaad ogaataabuu ina yidhi allaha ku hanuuniye hudiita waa jumcatu waa jumlatun ducaa'iyatun muctarida saas way macnaha hudiita allaha ku hanuuniye waxaad ogaataa inuu khabar ku yimid alkhabar huna waxaa laga wadaa bimacna alxadiis ilan marna yani wuxuu ku yimaadaa muraadifu alxadiis isagoo abuu yimaadaa khabarku marna isagoo ka guda weyn buu yimaadaa hadda waxaa laga wadaa alkhabar bimacna alxadiis baa laga wadaa ayib xadiiskii baa yimid nebiga xaggiisa ayuu ka soo arooray almuqtafaa ee la raacay yacni raacidiisu ay waajibkahayd buu ka wadaa saas way macnaha يعني واجب فاعديس أي واجب كأهيد خير البشر بشر كأبو خير بضنا الإسلام الدنيا أنا سيد ولد آدم ولا فخر مدى كتز رسوه بشر كأبو فضل بضنا نبي محمد صلوات ربي والسلام عليه حديث كالذي كلم وحوه وحديث كأرمية يعني أمدني بأن ذي الأمة أمدني ذي الأمة وحلقونا أمد الله معنى الله استعمالها أمة الإجابة هي أمة الدعوة أمة الدعوة نبي محمد مركي للصوص هاري انتي نوليت إيه انت دبك إمام دونتا أما قال ها أهدين أما إسلام ها أهدين هو أمة الدعوة أمة الإجابة لوحل إلى هذا وكوة أقلاضي والرسالة دي سي الرسول ودي سي أقلاضي ويأجيبين marka xadiisku ummaduu ka hadlayo waa kuway ummatul ijaaba wey ummatu dacwa maaha ummadda uu leeyahay waxay isu khilaafi doontaa toddobaatan iyo dhowr firqo waa ummatul ijaaba waa inta diinta soo gashay wey ama gaalada lagama wado kuwii yani ummatu dacwa soo gelaya gaalada kuwaasi ba ah macna ee xadiisku ummatul ijaaba ka hadlaya macna ayib way iskhilaafi doontaa iyo dhowr iyo toddobaatan ma isu khilaafi doontaa ictiqaad yacni dhowr iyo toddobaatan dariiqo ama kooxood bay u kala bixi doonaan midka garlana ama xaqa ku sugan intaa iskhilaafsay waa midka ku sugan nahjigii iyo dariiqii nebiga la doortay iyo asxaabtiisa isaga oon zayqna samaynin jafaana samaynin zayqa waxaa laga wadaa azayq walmayl xaqa kaleexashadiisa baa laba arrimood ku yimaada ama wuxuu ku yimaadaa huluwi xadgudub oo soohdintii sharcigu wax dhigay inaad ka gudbiso tillaabiso ka badbadiso taas uu ku yimaadaa ta labaadee uu ku yimaado waxa weeyaan altaqsiir inaad ka soko dhacdo oo meeshii la rabay aadan gaadhine ka soko marto inaad ka shisho marto waa huluwi inaad ka soko martona waa taqsiir marka jafaaga wuxuu ka wadaa altaqsiir zayqana wuxuu ku ridayaa huluwiga saas man xaddii iyo soohdintii sharcigu dejiyey ee dariiqa nebigu maray ruuxa ku taagan ee gudbin kana soka dhicin midkaasaa toddobaatan iyo dhowrka kooxood midka gar lehee xaqle ka wey midka xaqa wata midka isaga inta kalena waa nuunsan yihiin macna xadiidka marka uu inoo sheegayo waa xadiidka caanku waa xadiid aliftiraaq ahlu sunanka imaam axmed baa soo saaray iyo xaakim iyo keyrkoodba nabigu wuxu uhi sal lla lay wasalam iftaraqat alyahuudu cala ixda wasabciina firqa waftaraqat alnasaara cala intayn wasabciina firqa wasataftariqu hadihi اlummatu cala alaain wasabciina firqa kuluha fi nnaari ila waaxida قيل من هو يا رسول الله قال هي الجماعة وفي رواية هي ما أنا عليه وأصحابي حديث كاتب حديث بركة أهل السنة إيه أحمد حاكم يغير كتب الصوصاري وأنا حديث عام حديث الافتراق وعام كيهي وأنا حديث سجن عدد من الصحابة أيانا لقوريا وحديث كلمة معنا واحد وكسوين كتابنا أنا هيصف وحاشية xaashiyat durati lmudiya waxaa ku qoran bukhaariyo muslim inay xadiidka wariyaan warawahu lbukhaariyu wa muslim wagayruhuma bilafdi wasataftariqu ummatii cala alaain wasabciina milla kulluhum fi nnaari ila millat waaxida xadiidka markaan kutubta takhriijinaysa fiiriyay mayna sheegin bukhaariyo muslim inay wariyaan xadiidku wuxuu caan ku yahay min xadiidi ahli sunan waaxmed walxaakim wagayrihi saas macna ayib xadiiskaasu marka tilmaamay xadiidku wuxuu leeyahay nebigu sal lla alay wasalam ummadaydi yahuudi kow iyo toddobaatan bay u qaybsantay kooxood nasaarana waxay u qaybsantay toddobaatan iyo laba ummaddayduna waxay u qaybsami doontaa toddobaatan iyo saddex kooxood ama toddobaatan iyo saddex milo diimood yacni waa meeshuu ictiqaadka ina leeyahy ictiqaadka yani waxa weye ikhtilaafkaasi waa mid usuusha ku saabsan macna saasuu tilmaamaya macna saas daraaddeed baa milla uu ka cabiray riwaayadka qaarkood ay ka cabirayaan ayib dhammaan toddobaatan iyo saddexdaaba naartay gelayaa buu nabi sal lay wasalam mid mooye midii baa la weydiiyey nebigu wuxuu riwaayada qaarkood ku jawaabay hiya aljamaaca riwaayada kale xaakim iyo tirmidi baa sii cadaysay oo nebigu wuxu uri sal lay wasalam waa midda ku sugan aniga iyo asxaabtaydu waxaan ku dul sugannahay midda ku sugan yacni wixii maalinkaa nebi maxamed iyo asxaabtiisa diin u ahaa kooxda haysata kooxdaasaa badbaadaysa toddobaatan iyo s- labada kaleeto waa ahlunaar naarta gelaya oo ma ku waarayaan maya kuma waarayaan leanna maxaynu nidhi waa ummat lijaaba samayna dheh hadday ummatu lijaaba yihiin yani iimaan intuu dooniba ha dhantay oo kordhu ha dhamaaday waa ku dhintay lajna daa'ima ayaa fataawidooda la weydiiyey xadiidkan ma waxaa laga wadaa naartay gelayaan way ku waarayaan madamida may way ku waarayaan lagama fahmaye laakiin waxay la yimaadeen ee ictiqaadka faasidka ee kii kitaabka iyo sunnada ay ku khilaafeen inay naar ku mudanayaan unbuu xadiisku tilmaamaya oy ariiqadii dadkii badbaadhayay ay gara mareen macna ama masalada waaridu waa masalo kale macna ayib xadiidkaasuu marka sheekhu isaaraya- is- ishaaraya macna waana xadiidku runtii wax way sugan qolyaha isku daya inay khuraafaadka iyo bidaca iyo wax alla wixii xun oo dhan ururiyaan oo yidhaahdaan waxa laysku wado waxa laysku wado ninna yaan la taabanin oo nin baa khaldan iyo mid baa saxsan iyo yaan la kala dhihin xadiiskan wuxuu ka mid yahay axaadiista dhuunta u gashay maalin mid baan een, waxaan fiirinayay niqaash laba nin dhex maraysa mid baa marka wuxuuba taagan yahayba war xadiid aliftiraaq baa jira buud xadiid aliftiraaq huwa aladi faraqana buud hada xadiid aliftiraaq huwa aladi faraqana ah, warkaasuu taagan wuxuu rabaa inuu yidhaahdo yani waxa weeye shiiciga jahmiga ashcariga raafidiga sunniga kulli ha laysku wado muslimiinta maxaad u kala wadanimi warnay maxamed baa kala kaxeeyey xagee ugu isugu soo daraysa wuxuu rabaa marka qashinkaas oo dhan in macnaha wax weeye laysku wada xaaqaado wax kala soocan ba ayna jirin ha saas wey macnaha marka xadiid aliftiraaq waa xadiid haabit ah oo saxaabo fara badan ka sugan yacni saxaabo dhowra ka sugan su- yani kutub caan oo kutubta sunnadana ku soo arooray xadiidkuna wuxuu tilmaamaya ummaddu inay qaybsami doonto waana shay waaqica oo aan la inkiri karayninba shay waaqica wey saas khawaarij baa soo baxday shiica soo baxday jahmiya soo baxday muctazila soo baxday qadariya soo baxday jibriya soo baxday ashaacira soo baxday kullabiyi karamiya soo baxday wahaakada kulligeen mid walbana madhab waxay hambaarsan tahay khilaafsan dariiqii kitaabka iyo sunnada waa shay waaqica marka aan la inkiri karin wey macana inuu indhaha isqaban mooye saas iclam ogow hudiita allaha ku hanuun ha lagu hanuuniye annahu amriya shanigu waxa weeye jaa waxa yimid alkhabaru xadiiskii wuu yimid can ilnabiy nebiga xaggiisuu ka yimid nebigii almuqtafaa ee la raacay khayrilbashari basharka ugu khayr badnaa buu xaggiisa ka yimid biana di lummati buu ku yimid biana di lummati ummadani sawfa taftariqu way iskhilaafi doontaa oo way kala tegi doontaa bidcan wa sabciina toddobaatan iyo dhowr bay is- way u kala tegi doontaa ictiqaadan oo ictiqaad yacni madhab wey macnaha ama dariiqo ama diin walmuxiq midka xaqa leh oo gar lahoo saxsan maa kii weeye kaana ahaaday fii nahji nebiyi nebiga dariiqiisii nebigii almustafaa ee la doortay wa saxbihi iyo nebiga saxaabadiisii dariiqeeda midka ku sugan wey saas wey macnaha waxaa laga wadaa wasaxbihida saxaabi kasta goonihiisa loogama wado waa saan horey usoo tilmaanay saxaabi walba goonidiisa lagama wado ee waxaa laga wadaa laba mid ama ijmaacoodii baa laga wadaa lianna ijmaacu saxaabati waa daliil qaaica ama waxaa laga wadaa wasaxbigii manhajkii ay ku dhammaayeen oo ay istidlaalka iyo talaqiga marka la joogo manhajkiiyo dariiqay mari jireen oo kitaabka iyo sunnada in laga hormariyo wixii kasoo horay oo dhan ah ama aaxaad saxaabi saxaabi marka la yidhaahdo afcaashooda iyo aqwaashoodu hadda waa bashar curdatun lilkhada wey hal saxaabi marka la yidhahdo saxaabi saxaabi marka la yidhahdo ficilkooda iyo qowlkoodoo dhan macsuumiin ma aha ee waxaa laga wadaa ama ijmaacoodii ama waxaa laga wadaa manhajkoodii ay mareen yani markii ay taqriirinayaan masaa-isha oo ah kitaabka iyo sunnada in la hormariyo oo laga hormariyo wixii way ka soo harodhan macna saas wa min hayri zayqin leexasha la-aan xaqii aadan ka leexanin oo huluwi aadan ka leexanin wa jafaa wa min hayri jafaa iyo yacni goyn jafaaga yani waxaa la yidhahdaa shayga markaan xaqiisa marin weyn jafa fiihi baa la dhaha waxaa laga wadaa hadda min hayri jafaa ay taqsiirin gaabin la'aan aadan ka gaabin inan kasoo ka dhicin meeshii loo bahnaa macna walaysa hada alnasu jazman yuctabar fi firqatin ila cala ahli اlafar buu kooxahaasi marka toddobiyo labaad todd- todd- toddobaatan iyo saddexda kooxda xadiidkani ku rumoobayo waa kooxdee hiya aljamaaca maa ana calayhi wa asxaabii kooxda adduunka kooxaha hadda maanta adduunka jooga kooxda sifadaas leh ee xadiidka ku rumoobaya waa tee ila marka lagu sheegay in la qaybsamayo haddana kooxda xaqu la jiro ee dariiqii raacsan xadiiskuna ku dabaqmayo waa in lagu tilmaamo wuxuu yidhi marka walaysa ma ahanin haadaa kan annasu ee naska ihi waa xadiiskee jazman go-naan si go-an oo shaki ku jirin naskani ma ahanin yuctabaru mid la ictibaarinayo fii firqatin koox dhexdeeda lagu ictibaarin maayo ila cala ahli alafari xadiidka dadka u saaxiibka ah korkooda mooye dadka ahlul afarka ah ee aafaarta ictimaada yacni qur-aanka sunnada aafaartii saxaabada dadka u ehelka ah kuwa korkooda mooyaane xadiidkan cid kale dusheed dushooda lagu ictibaarin maayo yacni kuma ruboobayo ka mooda kuma ruboobayo dadka uu ku ruboobayo xadiidkani waa ahlul afarka maxaa yidhi xadiisku muxuu yidhi xadiisku wuxuu yidhi maa ana calayhi alyawma wa asxaabi ayib wixii nebi maxamed ku dul sugnaa iyo saxaabadiisu waxay ku dul sugnaayeen yaa haysta marka waxaa haysta waa dadka aqoonta u leh raaciddana u leh ictiqaadiya yacni kitaabka iyo sunnadii nebiga iyo dhaqankii saxaabada iyo taabiciinta iyo salafka kuwaas way ahlul asarka kuwa uu ku dhawoobayo xadiidkuna kuwaa iyagaawe amaa inta kaloo dhan haba sheegteene inay iyagu xaq yihiin oy jidkii saxda ah hayaan haba sheegteene laakiin sheegashadooda waxba kama jiro kullun yaddaci wasilan bilaydaw min walba waa sheegtaa sooma sheegashadu waa badan tahay laakiin xaqiiqada iyo sheegashada farqi baa udhexeeya macna walaysa hada nasu jazman yuctabar saasuu sheekhu ka wada macna ayib afarka waa kan soo sheegnayo daliilka la daliishado ee dadku ay u noqdaan baa laba ah afar iyo kii labaad muxuu ah afar iyo iyo nadar sooma ahlul afarku waa dadka kitaabka iyo sunnada iyo aafaartii saxaabada raacaw ahlunadarkuna waa dadka caqligu uu marjica u yahay ah oo yuqadisuuna alcaqla wa yuqadimuunahu cala naqli kuwaasaa la yidhaha macnaha saan horeba usoo tilmaamay macnaha saas weeyaan ayib marka xadiidku sidaasuu ku cadyahay xadiidku sidaasuu ku cadyahay bal xadiid waxaa jira uu soo saaray axmed bnu xambal alimaamu axmed bnu xambal musnadka uu kusoo saaray mujalladka saddexaad safxada laba boqol afartan iyo saddex abu nucaymna xilwaduu kusoo saaray mujalladka labaad safxada toddobaatan iyo sideed xadiidka abu hurayra laga warinaya wuxuu yidhi abu hurayra qiila lilnabiy sal alay wasalam yaa rasuula allah ayu nnaasi khayrun rasuulka waxaa lagu yidhi dad yaa ugu khayr badan markaasaa wuxuu yidhi nabigu sal alay wasalam ana waman macii aniga iyo dadka la jirankayga asxaabadiisu ka wada aniga asxaabtayda dadka u khayr badan qiila lahu markaasaa kadib nabigu waxaa lagu yidhi uma man yaa idinku xiga yaa rasuul allah rasuulka ilaahay xagga khayrka adiga saxaabadaadu aad ugu khayr badnaateen laakiin yaa idin soo raaca wuxuu nabigu yidhi sal lay wasalam alladiina cala alafar u fiirsada alladiina cala alafar dadka raadka iyo ma'fuurka iyo naska korkiisa ku sugan afarka kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga iyo dariiqa saxaabada dadka ku sugan kuwaasaa na soo raaca buu nabigu sal lay slam kadib baa waxaa lagu yihi uma man ya rasuula allah kuwa yaa ku xiga farafadahum sal allahu alayh wasalam wixii intaa ka dambeeyey nebigu waa diiday saas maanaa yani riwaayo kale waxay leedahay ay rafada man baqiya wey isaga iyo saxaabadiisa iyo iyaga raadkooda dadka raacsan labadaa wixii ka soo haray nebigu waa rafdiyey xadiidkaasi waa xadiid sanadkiisu xasa yahay sanadkiisu uu xasa yahay maxamed ibnu cabdilaan baa ku jira oo saduuqa ragga intooda kalena macnaha waxay waafiqaad wey xadiidkaasi marka wuxuu xoojinaya maa ana calayhi alyawma wa asxaabii dadkaa wey dadka dariiqadii salafka haya ahlul afarkuna iyaga wey macnaha wahum alfirqa naajiya فرقة التي وإيدها وهم الطائفة المنصورة طائفة منصورة وإيدها أهل الحديث كنا وإيدها أهل السنة والجماعة وإيدها سلفيين كنا وإيدها كل ذلك هو مصطلحات بسكم الأول مصطلحات يعني وحويان أو كترجميسة حلقو حلقو لا كترجميسة بمعنى كل يوم بمعنى طيب وحوقها هذا الباكو يرسل ماشا إيدها وعلمنا يعني فرقة نازية هي طائفة منصورة ما اسكمد بعد مثل فرق بقى أدحية هذا ذكر ستة أقواشي علماء السلف سيدة مثلا آم، عبد الله مبارك علي المديني أحمد بن حنبل أحمد بن سنان بخاري الخطيب البغدادي يعني وحي وحي إليه الطائفة المنصورة هي فرقة نازية واسكمد ساسي ليه يزيد وجل ليش لنفاها يزيد بن هارون واسكمد ليه وفرق مدحيه طيب علماء المعاصرين تأه سيدو كلاسة الشيخ الباز عليه رحمة الله يسأل الله ويديه هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية واسكمد ليه وحفرق مدحيه طيب وحوالي مركب السلام وحي كانت مسائشة وإياها البنبيع صحوة بحديدة لا إثاريه ومعناها أخذي ردقة وكبعي وحوالي مركب الاسكور الرديي الشيخ سفر عامل سلمان ايا يعني كتاب كتاب في غرباء من صفة الغرامين وقرن ماي بوكو كرق عليه ووحو كردغي إن فرقة ناجية أي كبد وين تهي الضائفة المنصورة ووحو الضائفة المنصورة ويكخصن تهي فرقة ناجية وعا كتاب كقر الربيع الشيخ ربيع كتاب كيس أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة waxa isagana kitaab hadda aan arkay ka qo isagana qoray inkastoo uusan yani ku wajahnayn raddi toosa kitaabkan isagana waxa la yidhahdaa al-azharu almansura fi tabyiini ana ahli alxadiis hum alfirqa alnaajiya waltaa'ifa almansura isagana waxaa iska leh nin magaciisa la yidhahdo cabdiraxmaan fawzi bn cabdillahi alafari ayaa iska leh isaguna aqwaal badan buu soo guuranaya inay isku mid yihiin aqwaashii aimada selafka markaad fiirisana ra'yigaasay xoojinayaan inay isku mid yihiin laakiin sheekh albani caleyh raxmatullah silsilada waxoogaa wuxuu u iishay tafriiqa uu maray sheekh salmaan uu maray sheekh salmaan taf- tafriiqiisa oo in yani firqa naajiya ay ka guda weyn tahay daa'ifa almansuura ayuu sheekh albani caleyh raxmatullah isagu silsilada waxoogaa ku doortay aanay ku dul akhriyo insha allahu tacaala silsilada ninkii doonaya waxa weeyaan inuu raajiciyo taqriiban waa mujalladka koowaad qismiga labaad istidraaga istidraaga xadiidka laba boqol iyo toddobaatan istidraagiisa waana istidraaga sagaalaad wey halkaasuu sheekhu macnaha kaga hadlay wuxuu yidhi xadiidka wuxuu kaga soo hadlay meeshuu raqamkiisu uu leeyahay oo mujalladka koobaad qeybtiisa koobaad xadiidka laba boqol iyo toddobaatan ayuu kaga soo hadlay kuna soo guuriyey culimmadu waxay ka yidhaahdeen alfirqa alnaajiya waطaa'ifa almansuura istidraaganu marka ka daba keenay wuxuu yidhi marka wa ama maa ahaarahu fi hadihi alayaam axadu ikhwanina adducaat min altafriiqi bayna طaa'ifati almansuurati waalfirqati alnaajiya fahuwa ra'yun lahu buuri la araahu baciida can الsawaab faqad taqadama hunaaka waa meeshuu xadiiska ka soo hadlay تقدم هناك النقل عن أئمة الحديث في تفسير طائفة المنصورة أنهم أهل الحديث وأصحاب الآثار بالضرورة تعلم أنه ليس كل من كان من الفرقة الناجية هو من أهل العلم بعامة بل ها- من أهل العلم بالحديث بخاصة ألا ترى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يمثلون الفرقة الناجية ولذلك أمرنا بأن نتمسك بما كانوا عليه ومع ذلك فلم يكونوا جميعا علماء بل كان جمهورهم تابعا لعلمائهم فبين الطائفة والفرقة عموم وخصوص ظاهران ولكني مع ذلك لا أرى كبير فائدة من الأخذ والرد في هذه القضية حرصا على الدعوة ووحدة الكلمة هذا كلامه الشيخ الألباني عليه رحمة الله لكن دولي هالكاس هقول الله أقول يا شيخ لكم كهلي مسألة كهلي waxa arinta hadda uu maalmahan isaareeyey buu yidhi walaalaha qaarkood oo ducaadda ka mida wuxuu ka wadaa sheekh salmaan oo in la kala qaado ah daa'ifta almansuura iyo firqa naajiya in la kala farqiyo ah waa ra'yi uu isagu leeyahay buuri ra'yigaasina inuu sawaabka aada uga fog yahay maxaa yeelay waxaa soo hormartay buuri inaan ka soo guurinay a'immatulxadiid daa'ifa almansuura fasirideeda ay ku fasireen inay yihiin ahlulcilmi bilxadiid dadka aqoonta u leh xadiidkay ku fasireen iyo asxaabu alaahaar bay ku fasireen daruuro ahaan buu yidhi daruurat yani waxa weye daruurada waxa la yidhahdaa shay iska qasban daruuro ahaan ayaa waxaad og tahay buu yidhi ruux kasta oo firqa naajiya ka mida ruux kasta oo firqa naajiya ka mida inuusan ahlulcilmi ahayn ahlulcilmiga cilmiga guud yani haddii la yidhaahdo firqa naajiya siduu sheekhu watuhay firqa naajiya haddii la yidhaahdo waa dadka xadiidka yaqaana waxaa ka dhalanaysa ummadda inteedii kaleen aqoonta u lahayn xadiidka in ay firqa naajiya ka baxaan maxaa yeelay firqa naajiya nin kastoo ka tirsani culumta guud ahaan aqoon umana guud rasuulillah oo nala amray buuhi inaanu hadyigoodii qabsanno dhammaantood culimo ma ahaynbu bal intooda badani culimmadooday raacsanaayeen saas daraaddeed wuxuu leeyahy daa'ifa almansuura iyo firqa naajiya waxaa u dhaxaysa cumuum iyo khusuus iska cad buuri aahiraan yani wuxuu leey firqa naajiya wuxuu marka ku ridayaa muslimiinta guud ahaan oo dariiqii haysta ama takhasus cilmiga xadiidka ha u lahaadeen ama yaysan u lahaanin muslimiinta guud dariiqii haya culimo ha ahaadeen ama caamo ha ahaadeen firqa naajiyay gelayaan daa'ifa almansuurana waxaa khaas la noqonaya dadka aqoonta u leh cilmiga xadiidka aqoonta u leh ahlulcilmiga marka way ka khaasan yihin saasuu sheekhu maray intaa markuu taqriiriye kadib ule laakiin maca dalika wuli uma arka buuri faa'iido weyn inay ku jirto mas'aladan hadda in laysku raradiyo maxaa yeelay yacni in dacwada iyo kelimadu inay wada socoto iyo dadku wada jiraan oo lays-khilaafin oo taasaa habboon buuhi in lagu dadaalo laakiin mas'aladan hadda maaragtay la qaadqaado laysku raradiyaayo wuxuu leeyahay uma sii arko inay faa'iido weyn kusii jirto sheekh albani caleh raxmatullah ayaa hadalkaa iskale adiga waxaad waddaa markaan aada ugu u fiiriyey waa aniga sidii kollay ii muuqato taqriiban waxaan u qaatay in ahlulxadiid haddii la yidhaahdo bikhusuus dadka cilmiga xadiidka ku takhasusay haddii laga wado markaasi waad moodaa inuu wajiih noqonayo ra'yiga sheekh albani u maray haddiise la yidhaahdo ahlulxadiidka waxaa laga wadaa dadka cilmiga xadiidka u leh aqoonta iyo caamadoodii oo jidka raacsano ayaga ku xidhan haddii saa laga wado laa shaka firqa naaji iyo daa'if almansuura isku mid bay markaa noqonaysa soo saas ma waxoogaa marka waxaad moodaa yani khilaafku inuu markaa soo xadidmayo oo uu ku xadidmayo ahlulxadiid maxaa laga wadaa ahlulxadiid haddii laga wado dadka takhasuska xadiid kale hadda culimo fara badanoo xataa cilmiga tawxiidka wax ka qortay baan takhasus u lahayn culumta xadiidka culumta caqiidada iyo tawxiidka iyo kutubu sunna qoray ayaa aqoontooda cilmiga ayna aada usii weyneyn way jiraan iskabadhaaf cawaamti muslimiinta markaasoo kaleeta waa in la yidhahdo firqa naajiyay gelayaan ee daa'ifa mansuura ma gelayaan haddiise la yidhaahdo culimada ayaa muctabar ah caamadooduna dee wayba raacsantao ayagay ku xugum tahay oo dariiqadiibay la haysaa marka waxay noqonaysaa laa farqa bayna alfirqa alnaajiya wa daa'ifa almansuura aniga fahamka iisoo baxay wey markaan mas'alada aan atraafteeda akhriyay hadduu sawaab yahayna fa min allah hadduu khata yahayna fa ana bari waa ka noqon ayib masaladaas macnaha waxoogaa inaan taqriiban aan yani waxa weye waxoogaa yaro dhexgalno waxaa keenay waa mas'alo masaa-isha waayahan dambe saxwada iyo shabaabka dhexdooda ama culimada dhexdoodaba waxoogaa akhdigii raddiga marka bal sida laysugu khilaafsan yahay iyo sida la kala yidhi iyo umbaan doonayo inaan macnaha idin muuji walaysa hada alnasu jazman yuctabar walaysa muusan ahaanin hada alnasu naskani jazman go-naanba yuctabaru mid la ictibaarinaya oo ku dabaqmaya oo ku rumoobaya muusan ahaanin fii firqatin koox dhexdeed ilaa calaa ahli alafari ilaa afarka dadka ehelka u ah korkooda mooyaan oo kitaabka iyo sunnada dadka raacsan dadkaa mooyo cid kaleeto kuma rumoobayo sidaas way macnaha ومعناه واحد ويان أما طائفة منصورة دي أما فرقة ناجية دي لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة حديث يا حديث الافتراق يعني واحد ويان يعني فرقة ناجية labadaba iyaga ayuu ku dabaqmaya saas macnaha fi'aadkoodii o dhanna way wataan marka mujaahidiintoodii bay wataan fuqahadoodii bay wataan cawaamtii raacsanayd bay wataan yani waxa weye ummadii intii jidka haysay oo dhan oo nin aqoon ule cilmiga xadiidka iyo mid kaa daba joogoo raacsan ayaa markaas soo wadagelaya macnaha saas daraaddeed baa xadiiska xadiiska ta'ifa almansuura xadiidkeeda riwaayaadkiisa qaarkood waxaa ku soo arooray yuqaatiluun soma yuqaatiluuna waa mujaahidiinta ومجاهدين لكن اسم ديدس ايغو اهل الحديث هذول اني جهادان صح بل وحده سو غورلay kitabka ana day wadusay fuqurta rabbi ku jiray ee furinta ku jiray jihaadaya كانوا على السنه يعني طريقتي صحبه اهيد السنه اهيد ku taagnaayeen marka maadaama ay sunnada ku taaganyihiin walow takhasus bayna xadiidka u lahaanine fahum min alfirqa alnajiya wahum min altaa'ifa almansura saas macna ayib فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه فأثبتوا ويسجن بوري شوف النصوص النصوص دي ويسجن أهل الأثر كيف سيولا أثبتوا ويسجن النصوص النصوص دي ويسجن بالتنزيه نزيد أيضا أولا صاحبني يعني إثباتا مصاحبا بالتنزيه أما متمسكين بالتنزيه قبل قبل تطبيق نزهد أيضا أن نزهي إله سبحانه وتعالى وحي النفسي بمنار من كهفية من غير تعطيل ديد لآن إله أسنادي سي صفات كيس الديده ولا تشبيه إيا شبه لآن إله صفات كيس خلقك صفات كيس اللي شبه لما منا إياه سمينين تعطيل لما سمينين تشبيه لما سمينين أهل الأثر كو waxay kooxada kale kaga gedisan yihiin nusuusta ayay sugaan kitaabka iyo sunnada ayay sugaan bitanziihi baa wuxuu ka wadaa markay sugayaan wixii kitaabku sheegay xadiidku sheegay markay sugayaan waxay u sugayaan calaa wajhi tanziih saas macnaa weji iyo qaab ay ilaahay u nasahayaanoo ay naqsi iyo dhimanaan ayna ku jirin oo maalan markay yidhaahdaan ilaahay subxaana wa tacaala carshigiisuu ka sarreeyaa maxay dhahayaan istiwaaan yaliiqu bihi sooma istiwa u qalma oon naqsi iyo dhimanaan ku jirin oonta khalqiga shabihin bay ku darayaan sooma yad bay ilaahay u sugayaan gacan bay u sugayaan mug bay u sugayaan s weji bay u sugayaan suu isaguba sheegtayba laakiin waxay leeyihiin waa sifaat ilaahay u qalma naqsi iyo dhimanaanna aan keenaynin maca tansiihi marka sugidda ay sifaatka sugayaan waxaa la socota inay nasahaan oo ilaahay ka nasahaan wixii naqsi iyo dhimanaan keenaya bitansiih saasay macnaha keenaysa wuxuuna u dhigay hadda meeshan oo tansiih hadda kelimadaa u dhigay qolada ilaahay sifaatkiisa diida ayaa waxay cuskadaan oo sheegtaan waxaan sifaatka u diidaynaa ilaahay baan nasahaynaa marka wuxuu muujin rabaa inuu yidhahdo kuwa maaha kuwa ilaahay nasahee kuwa ilaahay nasaha waa kuwa ilaahay sifaatkiisa suga naqsina ka fogay rabbi subxana watacala iyo dhimanaan w macna min hayri tactiilin sugidda ay ilaahay sifaatkiisa sugayaane nusuusta ay sugayaan laba arrimoodba way ka fayow yihiin waxay ka fayow yihiin tactiil waxaa kaloo ka fayow yihiin tashbiih tactiil maxaa la yidhahdaa altactiil waxaa la yidhahdaa altakhliyatu waalnafyu baa la dhaha altakhliyatu waalnafyu shayga inaad diiddo tactiil baa la dhaha oo macnaha inaad ilaahay sifaatkiisa diiddo waa tactiil inaad asmaadiisa diiddo waa tactiil sifaatkii qaarna inaad sugto qaarna diiddo waa tactiil leanna tactiilka laba ah tactiil juz-i ah iyo tactiil kulli ah buu qaybsamaa tactiilka kulliga ah waxaa weeyaan inaad tidhaahdaba wax sifa aba ilaahay male kulli baa la yidhahdaa waa jahmiyada iyo muctasilada iyo ra'yigooda wey tactiilka jus-iga ana waa inaad sifaatkii qaarna sugto qaarna diido madhabkaan ayaa iska leh ya ashaacirada waa mucadila iyo maaturidiyada labaduba waa mucadila laakiin tactiil jus-i ah wey leanna sifaatkii bay qaarna sugayaan qaarna diidayaan waa mucadila wey macnaha ayib min hayri tactiilin tactiilka يعني وحو يماداء أو تعطيل كالسبب تكينتبه وحوي يعني تصور التمثيل إلى صورة سته إن هبات صفة سقطه إلهي خلقه سوء كاني الصورة ذا مركي قلبي على كل بلطه بوحا كقلي سدوحي إلهي خلقه سوء كاني وضم ديد ما شاء الله تفعل يعني waxaa ku galaysa markii la yiraahdo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay midalan yani Ilaahay ba iimaanay wajaa rabbuka sifat al-af'al rabbiga ba iimaanay ninkan qalbigiisa markaba waxaa ku dhacaya iimaanshihii khalqiga uu ku yaqaanay war iimaanshuhu in meel laga soo tago oo meel la yimaado meel la soo baneeyo oo meel la soo buuxiyo oo soo ma ah oo midda noocaas oo kale soo khalqigu ma lahaan jiray haa تنوعس وكلا هددا تاسوك تزو إلهي خلقه سوى كيسيمس ها إلهي نزه مرك والنقصي كنزه وحد هذا إما شها في مدى تشيري وجاء أمر ربك أمر إلهي بإيمانه صغير ساس برادت بوحى إلى هذا كل معطل فهو ممثل صغير أنا مشبه تعطيل وحو إيمانيا بعد التمثيل ilaah iyo khalqigi khalqigiisu markay isaga kaa ekaadaan oo wahmigaaga iyo ismoodsiiskaaga aada isu ekaysiiso oo sifadii tii khalqiga aada u leexiso oo shaydaan halkaa kuu kaxeeyo markaa kadib bay imaanaysaa sifada dhanba diid war ilaahay gacan buu leeyahay oo wuu sheegtay gacan yaad ku taqaana adugu gacan iyo xubno iyo soo khalqi laguma aqooni ha wax kalen waxaa saahil maad garanaysaa maya tii khalqigo kale noqone gacanta dhanbajiid qudratahu wa nicmatahu dhe marka somal marka mucadil kasta waa mumathili tamhiil markuu ku dhacay kadib buu tacdiil ku imaanaya saas macana marka min gayri tactiilin saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa tactiilku tactiilku wuxuu jariimadu leeyahy waxa weeye iyo natiijadiisu inuu marka dambe kaba soo saaraba ciddaad caabudaysa waxaan waxbaba ka jirinba aka ibn qayyim alayhi rahmatullahi oranay kelimadana sheekhiisa iskale ibn taymiya alayhi rahmatullah wuxuu leeyahay al-mu'attil ya'budu adaman mu'attilka ilahi sifaatkiisa oo dhan u diiday waxaan jirin buu caabudaya haddii la yiraahdo warba ilaah la caabudaysa loo sheego tilmaamo heleeyahay muxuu sheegi karaa cilmi kuma sheego nolol kuma sheego shiritaan kuma sheego يعني waxa weeyaan arag kuma sheego maqal kuma sheego waxba ma sheegi karo bal waxaad caabudaysa loo sheeg tilmaanba male waxaan tilmaan lahay waa waxaan jirin jiraha oo dhan waxaa ka dhexeeya inay tilmaam leeyihin laakiin tilmaamaha kala duwan sooma sooma jiraha oo dhan wax kastoo jiray tilmaam buu leeyahay ninka ilaahiisa uu caabudayay uusan tilmaanba ulahayn oo sifo ulahayn waxa weeyaan wuxuu caabudaya yacbudu عدما وحو وحبك تشيروا بعبدية صاصوا معنا طيب من غير تعطيل المركز صفات إله سبحانه وتعالى أيضا ويديدين ولا تشبيه إيا شبيه الآن تشبيهنا وحوي ليش تشبيه أو استعماله وحاكفي على دون استعماله تمثيل وفعلا وإن إيمان دون يسوى استعماله كلمة التمثيل وإيمان دون يسوى استعماله لكن هل كلفت إذا تشبيه وحاكفي عن إن التمثيل استعماله وفرق بين التمثيل والتشبيه يعني دلالته اللغوية ما فرق الحياة مركز تلاحظوا هذا الشيء شبيه بهذا شيء الشيء الوئجيه إيه مركز تلاحظوا هذا الشيء مثل هذا كان كانوا لم يجيه ما يسكم يدبع سوالي حتى هو يسكم سوالي حتى هو يقبل كبير لم يدويان إيه وئجيه سوى ما قلت دوانها maxay ku kala duwan yihiin wuu u eg yahay waxbay ku kala gedisan yihin laakiin inta badan buu uga egyahay sooma waa la midna boqol kiiba boqol waa isku mid waay soo saas maa marka tamhiil iyo tashbiih waa laba kelimoo xataa dilaaladooda luqawiga ay kala gedisan tahay yani tashbiihu wuxuu keenaa in ay akaru lajza ama akaru sifaat isaga eg yihiin tashbiiha wey جميع الصفات مركي اسكغا ايجيهن waxa la yiraahdaa tanfiil balada طيب maxaan kuna calay marka kalimatu tashbih oo tanfiil aan u dooranay bedelkeed waxaan u dooranay saddex sababood waa midda koowaad kelimada qur-aanku u isticmaalay waa tamhiil ee tashbiih ma aha bal qur-aanku ku laabta laysa kamilihi shay falaa tadribuu lilahi alamhaal qur-aanku kelimatulmithli buu isticmaalay markii baabu tawxiid iyo masaa-ishan daqiiqa laga hadlayana kelimada uu qur-aankiiyo nasku isticmaalay in loo isticmaalaa fiican saas manaa xataa kelimo muraadifa hadduu ruux keeno mar walba kelimadii shaaricu isticmaalay baa ka fiican soo saas ma taas horta waa mid sababta labaadeen ku diidnay waxa weeye ee midda kale ku dooranay yacni tamhiilka tashbiiha nafyigiisa iyo anfintiisu waxaa ku jira nooc ijmaal ah nooc duuduubaa ku jiro laga fiican yahay maxaa yeelay markaad wax kastoo jiro oo ka mida jiraha khaaliqa iyo makhluuqaba jiraha oo dhan waxoogaa uu shabaha intuu dooniba ha dhammaadee waa ka dhexeeya oo maalan maxay noqon kartaa haddaad tidhahdo maalan ilaahay waa xayi sooma allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu xayi wey makhluuqana soo xayaato laguma sheego yukhriju alxaya min almayit marka xayaato alxayaa waa sifo ilaahayna wuu leeyahay khalqiguna wuu leeyahay soo saas ma ayib laakiin labadan nololood ma isku mid baa isku mid ma ah maxaase ka dhexeeya qaasimka mushtaragaa ka dhexeeya waxa wey waa aslu sifa wey sifada nolosha la yidhahda asalkeeda ayay iska shabahaan laakiin waa ku kala gedisan yihin markaad tidhahdo markaad min hayri tashbiihi waxaa ka dhalanaysa inaad qodobka aslu sifa shabaha ka dhacayo inaad anfido min hayri tashbiihin laakiin min hayri tamhiilin iyadu ma geliso saas macana waa meesha uu leeyahay shekh ibnu cutaymiin caleyh raxmatullah haddii ayna jirin qadarka yar ee jiraha oo dhan uu iska shabaho haddii ayna jiri lahayn ilaahay sifaadkiisa macnahooda maba aynaan fahminba macnaha ilaahay sifaadkiisa macnahooda maxaan ku garannay lianna khalqigaa wuxuu leeyahay sifaat kuwaasoo kaleeto jawaanibta qaarkood ka shabaha laakiin aan la mid ahayn shabaha yarka ah baan ku fahnay haddiina jiri lahayn maba aynaan fahmin saas daraaddeed nafyu tashbiih waxaa ka dhalanaya juz yacni asalkaas sifada ee laska laysaga mid yahay anfintiisaa ka dhalanaysa waana laga fiican yahay wax jiro maa ayib qodobka saddexaad ee aan u tashbiiha u diidan lahay waxa weeye qolyaha sifaadka diida sida ashaacirada iyo muctasilada iyo jahmiyada kuwa sifaadka diida tashbiiha anfintiisa waxay u yaqaanaan sifaatka anfintooda saas maana yacni nafyu tashbiih ayaga agtooda waxay ka tahay nafyu sifaat saas maana markaad tidhahdo min hayri tashbiihin waxay u fahmayaan maxay waxay u fahmayaan sifo ilaahay maleh soo ma qoladaa fahamka xunay qaadahayaan isagana meesha in laga saaro daraaddeed kelimadan isticmaalkeedaba in la iska daayaa fiican oo la yidhaahdo min hayri tamhiilin saas daraaddeed baa sheekh islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah bidiqati tacbiirihi asagu wuxuu isticmaalay kitaabkiisa waasitiyada tamiil buu isticmaalay tamiil buu isticmaalay wa ficlan yani waxa weeye talbiisu muxuuha kitaabkiisa isagana yani kitaabkiisa isagana wuu ku sheegay cusurka isaga wuu ku tilmaamay isaga ayaana asalka laga soo qaataa kelimada macnaha yani tafsiirka isaga ayb faahbatuu way sugeen annusuusa bay sugeen bitawsiihi maca tanziihi nasihin lala qabo ilahay la nasahayo min hayri tactiilin ayagoon ilaahay sifaatkiisa u diidin walaa tashbiihin khalqigiisana aan u ekaysiinin oo kala mid dhigin oo say noqonaysaa marka waxaad leedahay allahu tabaaraka wa tacala istawa cala alcarshi maxaa loo baahanya sifat listiwa soomaadan sugin maxaad ka nabadgashay tactiilkii baad ka nabadgashay waad sugtay maxaa kuu laabay inaad tidhaahdo istiwaan yaluuqu bihi tabaaraka wa tacaala laa yani waxa weyaan aan shabihin midka khalqiga sooma waa sifatu ficli wey sifaatu daatka iyaguna waa la mid ilaahay subxaana wa tacaala laba gacmood buu sheegtay waan sugayaa tacdiilkii waa ka nabadgashay intaa keliya meehe waa inaad tidhaahda yadiisuna uma eka midda khalqiga taana maxaad ka nabadgashay tashbiih baad ka nabadgashay labadoodaba labada kooxoodba mucadilada iyo mushabihadaba waxaa radinaya ilaahay aayadiisa qur-aanka uu yidhi laysa ka milihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir aayadaasaaba ka farxalatay labada kooxood laysa ka milihi shay-un yay radinaysaa mushabihaday radinaysaa sooma ama mumasiladaba dheh qolada ilaahay khalqigiisa isu ekeysiiye sifaatkooda isku mid ka dhigay ee yidhi ilaahay sifaadkiisu waxay u egyihiin kuwa khalqiga qoladaa waxaa waxaa radisay laysa ka milihi shay-un baa radisay wa huwa samiicu lbasiiruna way radisay almucadila qolada ilaahay sifaadkiisa diiday oo ilaahay labadaa magaca buu sheegtay labada magacna laba sifo xambaarsan yihin sifatu samci iyo sifatu lbasar saas macnaa labadaas sifay xambaarsan yihin marka ilaahay aayadda qaybteeda dambana sifaadkiisiibuu ku sugay qaybteeda horena wuxuu ku diiday tanfiilkiibuu ku diiday kooxaha oo dhan hadday isu yimaadaan halkaa aayad baaba ka adag halka aayad baa kulligood wada radinaya maana mushabihada iyo mucasilada labadaba ayib fakullu maa jaa bu marka fakullu maa jaa wax kastoo yimid oo min alaayaati ah fakullu maa jaaa wax kastoo yimid oo xagga ilaahay ka yimid oo min alaayaati aayadaha aw amase saxa asaxay oo nebiga ka asaxay fil akhbaari axaadiista dhexdooda kay camil qaad ruwaad lagu kalsoon yahayna xaggooda ka asaxay oo min alaxaadiisi axaadiista ah numiruhu waanu marinaynaa kamaa sida qad sidaa uu ku yimid baan u marinaynaa sidaa uu ku yimid baan ku wadaynaa macna ee fasmac maqal min labaanii taxayga maqal waclamaa ogowna maqal maqal keliya ha ku gaabsanina ogowbu kule macna ayib mar hadday qaacidadu saas tahay marka qaacidada ilaahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa la marinaya maxay tahay waa alihbaat maca atanziih min gayri tactiilin walaa tamhiil mar hadday sidaas tahay wixii qur-aanka ku soo arooray ama axaadiista ruwaadda lagu kalsoon yahay ka asaxday ku yimid oo sifaat ilaahay iyo asmaadiisa ah waanu marinaynaa oo waan ku wadaynaa say ku timid baan ku wadaynaa namiruhaa kamaa jaa-at kelimadaasi waxay ka asaxday amiruuha kamaa jaa-at bilaa kayfin bilaa kayf waxay ka asaxday alimaam alawsaaci imaam ahlushaam sawri malik bn anas alleyf bnu sacad intoodaba way ka asaxday amiruuha kama jaa sifaadkani daahirkooda macnaha laga fahmayo kuwada macnaha daahirka laga fahmaya kuwada ha leexinina macno idinku jeedkiina aad kala timaadeen ha u leexinina macnaha daahirkeeda ay ku tusaysana ha diidina kayfiyada iyo qaabka macnuhu u yaallana ha raadinina intaasa soo gelay amiruuha kamaa jaa-at bilaa kayfin hadalkaas waxaa daliishada niman la yidhaahdo almufawida mufawidadu waa nimanka la yidhahdo ahlu tafwiid waana nimanka uu ku tilmaamay shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah min shari aqwaali ahli lbidaci walilxaad bui qowlkooda iyo madhabkoodu dadka ahlulbidaca kuwa ugu shar badan wayaan bui waa kuwe waa kuwa yidhaahda yacni asmaadan iyo sifaadkan macnahooda lababa garanayaba maba la yaqaanaba sidaas daraaddeed samiic iyo basiir waa isku mid xakiim iyo caliim waa isku mid xayin iyo qayuum waa isku mid waa asmaa wax magaco laga fahmaya uusan jirin sifo laga fahmaya ma jirto saas daraaddeed yani waxay ka dhigan tahay oo kaleeto adigoo luuqad ajnabiya oodan aqoonin oo kale akrinaya maxaad ka fahmi karta adigu waa kaa ka fahmi karta waxba ka fahmi karta adoon ingiriis badan ninbaad ingiriis akrinaysa mid baa ku hadlahay waxbaad ka fahmi karta waxay leeyihiin xayun qayuumun xakiimun caliimun basiirun waxan kadaatan wax laga fahmayo oo macno a maba jiro macno male macno aan ka fahmayna ma jiro kuwa maxaa la yidhahdaa mufawid baa la yidhahdaa waana kooxda ugu shar badan ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisa afalaa yatadabbaruuna alqur'aana sooma dheh qur-aanka maxaaba loo tadaburi haddaan macnihiisaba la garanaynin qaybaha ugu muhiimsan oo ilaahay sifaadkiisa ah haddana macno male haddii la yidhahdo maxaa macno xaggee buu ku jiraaba macno ba xaggee ku jira qoladaasi marka waxay u deliishadaan hadalkan a'imada salafka ka sugnaaday amiruuha kama ja'at baa waxay u deliishadaan in ay leeyihiin amiruuha kama ja'at ha layska akhriyo un ya amiruuha kama ja'at iska akhriyo un laakiin ma fahmaysaan laakiin hadalku saa kuma tusay amiruuha kama ja'at daahirkeeda ku wada way macnaha daahirka ee fahamkiina u soo degdegaya ee muujinayso kaas ku wada bilaa kayfin say u taallaana ha gelina sooma maalan cash macno la fahmaya sooma alistiwaau macluum hadalkii imaam maalik iyo rabiicat ra'yi iyo sooma ahayn istiwaaha waa la yaqaanaa macnihiisa sidii kalaam cajami oo kale ma aha waa la yaqaanaa macnihiisa laakiin maxaa lagu diidan yahay inaad tidhaahdo seebuu u yaallaa istiwo seebuu uga kor noqday miyuu ku fadhiyaa miyuu ku taagan yahay yani waxa weye inaad gasho qaabka iyo kayfiyada midaasi baa laynaga xidhay bilaa kayfin waa ka hadal gadgaasha ka yimi bilaa kayfin kayfiyaha geli kayfiyada ma garanayno leanna kayfiyada waxaa lagu gartaa ama in aad aragto ama lagaaga warramo mana aanaan arkin kayfiyada sifaatka naloogamana warramin kayfiyada sifaatka miyaan keeni karnaa marka sanugoy ka gaabso say u taalla haddaad tidhaahdo haddii lagu yidhahdo allahu aclam ilaahay subxaana wa tacaala aakhiruleylka ayuu soo degaa ayib samadaasa kuu usoo degaa waa xadiis saxiixa sooma wuu soo degaa sug waa soo degid isaga u qalantoon midda makhluuq oo kale ahayn intaas waa kuguma filan waa kugu filanta laakiin haddaad gashoo tidhaahdo oo kaalay seebuu usoo degaa markuu soo dego samooyinka kale miyay ka kor maraan oo uu ka soo hoosmaraadmiyaan oo kaalay adduunka fulufulaylku waa u qaybsan yahay oo markii fulufuleyl bari laga joogo galbeed fulufuleyl ma jooge adduunka oo dhan fulufuleyl baa mar kasta qayb baa fulufuleyl ku jirte weligiima hoos buu joogaa war yaa ku gashaday adigu waxaas waxaa su-aalaha yaa ku gashaday alimaam maalik wuxuu yidhi wasu'aalu canhu bidca hageli waxaas qiyaasta iyo qadarka laguu sheegay ku gaabso macnaha aad ka fahmaysee kuu soo degdegaya dihnigaagana ku gaabso intaa ha gudbin wixii intaa ka dambeeya waa badweyn aad ku lumayso wey dadweyn aad ku lumayd ku halagsan wey maana saas weyaan marka amiruuha kama jaa-ad saasaa laga wadaa ee ma aha sida ay mufawidada iyo ahlu tafwiidku madhabkay marayaan ba macna waxaad aad waa ugu arkaysaan sheekh maxamed macalin xasan ilahi subxana wa tacala haunaxariis tafsiirkiisa ugu dambeeya hadda mutadaawalka ah yani waxa weya haddaad dhegaysataan sifaadka oo ashcariyadu ay sugaan sheekhu markuu marayo wuu isbaatinaya sifaat alafcaal ama sifaat daat markuu marayo oo ashaaciradu aynan suginna wuxuu marayaa madhabka ahlu tafwiidka oo wuxuu ku leeyahy yaa ku gashada adiga halkaasuu ka bilaabaya war yaa ku gashada yaa adiga raaraadi kul macnaheeda dhaf ha gelin marka ninkii tafsiirkaa doonaya inuu ka faaidaysto sax jawaani badanoo faa'ido badan buu leeyahy laakiin nin walba zalluu leeyahay oo simbiro xuu leeyahy oo caalim kasta khalad buu leeyahy khaladkiisa waa in laga leexdooma marka tafwiidkaas waa madhab halistiisana inaad tidhaahdo lamama yaqaano sifaatkan macnahooda macnahoodana lama garanayo iska dulmar halis wey min shari aqwaali ahli bidc wey siduu ku sheegay shekh islaam ibn taymiya caleyh raxmatullah ayib fakulu maa jaa wax kastoo yimid maa jaa wixii yimid oo min alaayaati ah oo amase saxa asaxay fi lakhbaari axaadiista dhexeeda ku asaxay can hiqaatin ruwaad lagu kalsoonya xaggoodana ka asaxay oo min alaxaadiisi axaadiista ah numiruhu waanu marinaynaa waan wadaynaa amarahu baa la yidhahdaa idaa jacalahu yamuru shayga markaad ka dhigto mid mara oo socda ayaa la yidhahdaa amarahu saas maana numiruhu waanu wadaynaayo waanu socodsiinaynaa kama qad jaa siduu ku yimid baanu ku socodsiinaynaa mana ta'wiilinayno macnahana ka leexin mayno diidi mayno tactiilin mayno tashbiihin mayno saasaan ku wadayna ee fasmac maqal buu ku yihi nadaami min nadaami yani taxayga tixidda aan taxay maqal oo waclamaa ogow waclamaa alifta ku jirta waa alifulitlaaq walaa naruddu celin mayno buuhi daaka kaas walaa naruddu celin mayno daaka kaas daakadu waxay ku dhacaysaa kii yimid ee aayaadka ahaa ama axaadiista ah ولا نرد علم مينه أو ديد مينه ذاك كان بالعقول عقلية كديد مينه بقول مفتر مد بين على بين أبورتي هذا الكيدرتي أديد مينه كاسو جهول الجاهل منبضا به كالا صوشي وآيات كي أحاديث تا جاهل ومديسة معنى وحوي يعني كجهل منبضا ومعنى وحوي تقرنين طيب فإقدنا عقيدة النبو مركة وحوي الإثبات سبيدوي إلهي وحوي الشيطان وصبه وحوي يعني أنفينا لقى أنفيه يا خليلي صاحبك يو من غير تعطيل بيد الآن ولا تمثيل إيا كلام بيد الآن سوجد بين استعمال تمثيل هاك ساسا هبون من غير ولا تمثيل طيب وحوي ولا نرد ذاك كاس علم من الله صوشي بالعقول كعلم معناه وحوي كوضع in kasta oo sifaadka ilaahay ama wada diiday ama qaar ka mida diiday waxay ku diideen caqliga caqligaa ku tusay bay dheheen caqliga ayaa ku tusay mar- nimanka la yidhahda jahmiyada markii la yidhi war ilaahay maxaad sifaadkiisa uu sheegtay ugu diideen waxay yidhahdeen caqligaa diiday muctasilada markii la yidhi war ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa maxaad u diideen waxay yidhaahdeen caqligaa diiday oo caqligu wuxuu ku leeyahay haddaad ilaahay u sugto naqsi bay keenaysaa sifaadkani ashaaciradaa timid ashaacirada waxaa la yidhi saxaabo qaydisan oo toddo sugteen intii kalena u diideen waxay yidhaahdeen caqligu wuxuu ku tusayaa toddobadani inay kamaal faa'iideynayaan sugidoodu wixii toddobadan ka soo hadhayna naqsi buu faa'iideynaya soo ma jeed kulli dawaa'ifto dhan maxaa ka dhexeeya marka inay caqliga ka hormariyaan naqliga saas oy nabarka ka hormariyaan afarka oo cumdadooda ay ka dhigaan caqligooda ay muqadas ka dhigaan caqligaa wax kala hufaya caqligaa wax kala saaraya caqligaa kan yidhi yani waxa wey alqaciyaat alcaqliya saan xar shalayba soo sheegaynay caqliga caqliga caqliga oo caqli muxuu yahay caqli muxuu yahay macnaha marka wixii sifa ay diideenna caqligay ku diideen wixii sifa ay sugeenna caqligay ku sugeen amaa naqligu agtoodu wax weynba kama aha saas wey macnaha caqliga ay leeyihiin caqli baa diiday iyo caqli baa sugay baa wax israacsanba maaha laba run idinku weli falaasifada iyo mutakallimiinta iyo manaatiqadu markay ka hadlayaan masaa-ishan waa la yaab iqdiraabkooda iyo ikhtilaafkooda iyo sida hadalkooda isu burinaya waad la yaabaysa mid ashyaada qaarkood ka dhigayaa waajib ha waajibul wujuub weeye midna wuxuuba dhihintuu soo doodo waaba mustaxiil gaad intee farqi intee leeg baa u dhexeeya